somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u fasaxday qaxootiga soomaalida ee ka soo cararaya yemen ee ay dhowaan diiday inay ka soo degaan dekedaha somalilan waryaheena hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa waraysi la yeeshay wasiirka dibudejinta cali saciid reygaal
go-aankan waxa weeyaan afar iyo labaatankii bishii may xukuumadda somalilan waxay hakisay dadkii qaxootiga ahaa ee soomaaliya u dhashay ee ka imanaya yeman sababta loo hakiina waxay ahayd duruufo yimi oo dadkaa ku saabsanaa bay ahayd oo ay ka mid tahay dadkaas soomaaliya u dhashay ee ka soo degaya dekeda berbera iyo dekedaha kale ee somalilan ee qaxootiga ah waxaa shaki laga muujiyey inay kusoo dhuuman karaan dadyooga mashaakilaadka sameeya dadkuna soomaaliduna way isu eeg tahay waana isku midab waana isku af dabeedna bal si taa loo hubiyo xaqiida loo ogaado oo ammaanka loo sugo iyaga laftigoodana hadday ku dhex jiraan murkudad bay u keeni karaane looga xaqiijiyo ayaa kow ka ahayd waxaa ka mid ahayd in loo helo dhaqaale oo hay-adihii waxay diideen inay u aqoonsanaaan dee dad qaxootiyo ay waxsiyaan somalilanna waxay u aqoonsantay dadka soomaaliya inay yihiin dad dal kale oo walaalahooda u qaxootiya
haddaynu ka wixii ka dambeeya taa macnaheedu waxa weeyaan qaxoontigii imanayay yeman kasoo qaxayay ee soomaaliya haddayyihn kuwii kaleba toos bay u imanayaanoo go-aankii waxba iska bedelay
haddaanay wax dhibaato ah oo ammaanka wax yeelaya ama duruufo loo malaynayo inaanay sidana ku shaqayn karin aanay soo kordhin xukuumadda somalilan way fasaxday qaxootigii dhammaanba ka imanaya dalka yeman muxuuga tilmaamaya in ammaan ahaan ay halis ku yihiin oy dad ku dhex dhumanayaan baad hesheen mise waa tuhunun number one ammaankay ahayd laakiin ilaa hadda markii baaris dheer la sameeyey somalilan waxay leedahay ciidan abni sirdoon adag ciidan badda ah oo adag intaba way leedahay markii la dabagalay la xaqiijiyey waxa la xaqiijiyey in tuhunkii la sheegay inay soo raaci karaan dad ilaa hadda wax ku dhex jira aanay jirin ee dadku ay yihiin dad qaxootiya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo hadlay waxa uu ku dooday islamarkaana uu in badan ku celceliyey in qaxoontigan ay yihiin qaxoonti imanaya dalkoogii iyo dhulkoogii oo dekadahay kasoo degayaan hadday tahay berbera iyo hadday dekadaha kala tahay bay dhulkoogii imanayaan laakiin si aan ahayn qaxoonti ajaanib ama dhow kala tegaya iyada doodaas yaad aragta waxay la tahay taasi waa hadal aan dee loo meel degin oo la iska yidhi weeye xaqiiqadana in la iska indha tira maaha mana aha qofku hadduu maamilka markaa uu odayo shaqadu hayo hadduu ku fashilmo inuu dee dhir ismarmariyo cidlo ismarmariyo maaha somalilan waa dowlad qaran oo jirta maamulkaa soomaaliyana annagu wanaag iyo walaaltinimaanu kula shaqaynaynaa cuqdad iyo ciqdina kama qabno waana nasiib daro hadday qofka kalsoonidu ka lunto oo ay kalsoonidu kaa lunto oo aada istiaado haddaanad ciddaa isku nabin waxba noqon maysid waa arrin aada nasiib daraa marka hadalka ninkaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka soomaaliya waa hadal aan loo meeldayn micno uu ku fadhiyaana ma jirto laakiin wasiir waxaa laydinku eedeynayaa in qaxoontiga soomaaliya ee u dhashay un aad si gaara aad u abbaarasaan islamarkaana aad gaar u celiseen arrinkaasi maanu shuruucdii qaxoontiga iyo weliba qaanuunkii magangelintii qaxoontiga maanu ka war imanaynin haddaad qayb ahaanna soo daysaan iyagana aad gaar u celiseen wax allaale wax cunsuriyada ama kala sooca ama soomaaliya diid ah oo dadkaas ku saabsani ma jirto horeba somalilan toban kun in ka badan oo faamili baa jooga oo soomaaliya u dhashay oo qaxoontinimo loo aqoonsan yahay oo waxa weeyaan noloshooda iyo amnaankooda iyo waxoodaba la sugo oo ay dowladdu sugtay kuwan abni uunbaa galay arrin abnibaa soo gashay meel hadday arrin abni soo gashona nololina ma jirayso qaxootina lagu qaabili maayo cidina ku noolaan mayso waayo wax walba horta amniga ayaa ka muhiima amniga marka la sugo ayaa qaxootigana la qaabili karayaa dadkuna noolaan karaya dadkuna jiraya berigii dagaaladii sokeeye ka dhaceen soomaaliya wax weeyaan intaas oo kun oo qof baa kasoo qaxay oo reer soomaaliya ah oo somalilan yimi oo la soo dhaweeyey oo la gacan qabtay oo shacab iyo dowladba loo kacay maxaa loo cunsuradayn lama cunsuradayn waa la dijiyey waa loo gurmaday abaaru markay ka dhaceen mushkiladu ka dhacday soomaaliya somalilan way u gurmatay dhaqaalay u geysay way ku caawisay maxaa loo cunsuradayn waay cunsuriyadda iyo dad kala sooca iyo yani kalsooni daraduba maamulka soomaaliya ku jirta laakiin annagu cid kasta dowlad baanu nahay cid kasta oo dhibaataysa waa soo dhawaynaynaa cid kastoo aan ammaanka waxyeelaynaa waxaanu ku tari karno ayaanu ku taraynaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka dibudejinta somalilan cali saciid reygaal oo u warramaya waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac